asalaamu calaykum waraxmat ullaahi barakaatuhu magacaygu waa cabdulqaadir sheekh xuseen faarax waxaan ka mid ahay guddiga deeq ururinta dib u dhisidda suuqii gubtay ee jigjiga muddada hadda taqriiban yani waxaweye bishii bishii toddobaad sideedeedii meelahaas ayuu ahaa markii musiibada ummadda ay ku dhacday laba bilood laba bilooda laga joogo taqriiban horta marka hore shaqada waxaan u qaybinay a iyo b e waxaweyaan waa in dadkii musiibada ku dhacday meelna la dejiyo ku meel gaadha hanti ay ku shaqaystaan ay ku shaqo tegi karaan oo ku safran karaan in la siiyo marka b dib baan u dhiganay oo qaybtii dhismaha weeyaan in dib u dhis suuqii lagu sameeyo dib baan u dhiganay si aynan hawsha nooga baahin marka waxaan hadda ku jira qaybtii eeda ahayd waxaan soo gaadhnay in dadkii meeshii la dhiso dhismihii almost waa la dhammaystiray ee keliya hadda in dadkii lagu wareejiyo unbaa dhismihii kumeelgaarka ayuun baan hadda diyaar u nahay laakiin waxaan bilownay dee qaybintii oo dadkii inaan hanti gaadhsiino taqriiban lacag ilaa boqol iyo afartan milyan ku dhow aan hadda na soo gaadhay tii baan hadda bilownay inaan dadki ugu qaybino bersanti annaga oo guruubyo u qaybinay dadkii si u kala hanti yaraayeen si u kala hanti badnaayeen dabcan haddii aan kaa dhex galo waxaad tiri waxaan na soo gaadhay lacag dhan boqol iyo afartan milyan oo bir lacagahaas meelaha idinka soo kala galeen haddii aad noo sheegto lacagahaasi gudaha dadkii yani magaalada jigjigaa joogay ganacsatadii iyo dadkii waxweyaan hantiilayaasha ahaa ee deeqaa naga soo gaadhay waxaweye walaalihiin somalilan dadkii deganaa qaarkood habaa naga soo gaadhay sida telesom ama darusalaam bank dahabshiil sidoo kale habaa naga soo gaadhay kambaniga ebir la yidhaahdo ama waxaweyaan kafi kambani lacag fiican baa naga soo gaadhay meelahaasi ka kala timid sheekh cabdiqaadir waxaad ii sheegtay goobaha lacagtaas ay ka kala timid ee dadka ku deeqay hadda waxaad tidhi waxaan bilownay in lacagtaas aad u qaybisaan dadkii dhibaatadu ka soo gaadhay dabkii suuqa taywaankii gubtay ee magaalada jigjiga waadna bilowdeen hawshaasi marka sidee dadka lagu siinayaa lacagahaasi maxaase shuruudo ah oo lagu xidhayaa dadka maadaama ay jiri karaan dabcan dad badan oo sheegan kara hanti maaliyadeed oo aan ka goynin horta markii hore dadka diiwaangelin horaa lagu sameeyey diiwaangelintii hore lagu sameeyey diiwaangelin runtii dadaal badan loo lahaa oo guddi hoosaadinta la sameeyey niman waxaweyaan de shaqooyinkaas profession kuwa oo si fiican u yaqaana dhalinyaro ah oo xafiisyada ka shaqaynaya waa laysu keenay kadib baadeedna waxawey diiwaangelinta dadka lagu sameeyey diiwaangelinta marka laba qaybood ayaa loo qaybiyey oo qayb waxaweyaan dadkii guriga lahaa ama karaynaya ama iyaga ku ganacsanayay qaybna waxaweyaan dadkii hantidu ay ka gubatay dad markaa waxaweyaan kun iyo dhowr boqol oo qofa ayaan diiwaangelinay laakiin dadka masiibada way ku dhacday saaraa markii la eego kuwii miisaska ku dhex lahaa kuwii kaaryonayaasha ku shaqaysanayey kuwii ama shaaha karinayey ama bunka karinayey ama cuntooyinka dadka u samaynayey markii laysu geeya dad waxaweyaan laba kun iyo shan boqol meelahaas gaadhaya ayay ahaayeen shuruudaha marka hadda markii ay soo gaadhay lacag bixin markay soo gaadhay markaan arrintii aada u eegnay waxaan garanay annaga oo kana khibrad qaadanay suuqii waahayn hargeysa dadkii yani masiib dhibkuna nooga horreeyey khibraddana nooga hormaray annagoo ka khibrad qaadanayna waxaan qaadanay shardiga ugu muhiimsan ee ah in dadka ummadda waxway kitaab la mariyo dadka in la dhaariyo kitaab la mariyo taasaanu qaadanay marka waxaan rajaynaya inuu aad wax noogu taray waxaan noo soo baxday dad iimaan leh oo waxweyaan kitaabka aada uga cabsanaya oo diin laho qof walba akhiradiisi iyo diintiisi qabrigiisa ilaashanayo dadku inuu inuu waxweyn u qaybsan yahay yani uu yahay anaga noo soo baxday xaqiiqatan shaqadani waxaweye weli fari kama qodna qaybtan eeda nafteeda iyo dadkan dejintooda iyo barsanti baan hadda gaarsiinay waxaan rajaynaynaa lacagaha kale imanaya ama gudaha ka yimaadaan sida fundrising weyn oo lagu samayn rabo magaalada adisababa waxawe laba toddobaad kadib lagu samayn rabo ama saddex toddobaad aan iraahdo lagu samayn rabo haddii ay tahay iyo haddii ay tahay lacagaha dibadda ama ka yimid ee weli aanaan anagu isticmaalinay noo yaala ama lacagahaan sugayno maraykan aan ka sugayno australia yurub aan ka sugayno koonfur sudan lacagahaan ka sugayno weli aanaan waxaweye iyadana wadamada dariska aan mari doono sida jabuuti somalilan waxaweyaan garowe muqdisho nairobi sida aan u mari doono ay noo dambayso insha allah waxaan rajeynayna marka barsantiga hadda aan siinay waxay kale ka dhimanaya dadka aanaan siinin ayagana inaan gaarsiin doono u dhammaystiri doono waayo qofku lacag buu ku dhaartay lacagii uu ku dhaartay ama wuxuu ka helay toban bercenti ama labaatan ama soddon ama afartan ama konton inta boqolkiiba boqosh heshay oo dadkii uu hooseey ahaa mooyaane intaa kale naftoodii aan weli aan wax ka dhiman yihiin iyagana waxaan rajaynaynaa inaan dib ugu celin doono aan gaarsiin doono insha allah sheekh waxaad sheegtay in lacagta hadda idin soo gaadhay ay tahay lacag ka badan boqol milyan oo bir dadka aad u qaybiseen ilaa iyo hadda lacagtaasi waa imise tiradooda dadku lix boqol iyo labaatan iyo shan ruux oo dadkii marka lasoo koobo dadkii hantidu ay ka gubatay ah dadka guryaha ay ka gubteen guryaha hawshooda dhinac baan u dhigna waayo maadaama guryaha la dhisayo dadkaas markii guryaha dhismahooda la dhammaystiro unba furaha lagu wareejin doonaa ugu dambayntii shee cabdiqaadir suuqii gubtay ee magaalada jigjiga sida laog yahay hanti maaliyadeed oo badan ayaa dabcan ku gubatay waxa hadda la helayna waa wax aad u yar marka loo eego hantidii ku burburtay marka rajadu hadda maxay tahay dhanka kalese ma sii wadi doontaan deeq ururinta aad wadaan maxayse tahay fariinta aad bulshada gaarsiinaysa طبعا maadaama numberkaas aan hiigsanayno ay waxaan soo gaadhayn intan tahay waad iska garan kartaa hawshan ilaa natiijada ugu dambaysa aan ka gaadhno oo dadkii guryahoodii qurux badan oo waxa weeyaan ma garanaysaa sidii loogu talagalay suuq standard suuqa loogu talagalay ilaa ay ka degaan annagu hawshan kama fadhiisan doono waxaanu ummadda ka ka codsanaynaa ummadda muslimiinta iyo ummadda muxsiniintaaba aan ka codsanayna inayna garab istaagaan